halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa dhegaystayaal warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer kolosai waxay warqaddanu ka mid tahay afartii warqadood ee rasuul bawlos uu ku qoray xabsiga gudihiisa markaasoo uu ku xidhnaa magaalada roma haddaba markii injiilka masiixa lagu wacdiyey meelo badan oo ay dawladdii reer roome xukumaysay ayaa waxaa soo baxay firqooyin aan fara yareen oo bidca ah oo qalloocinaya injiilka waxaanay dadka ku baylahiyeen aqoondarradoodii rasuul bawlos ayaa markaasi warqaddan dadka ugu soo dhowaynaya masiixa wuxuuna u sheegayaa in wax waliba ee ay u baahan yihiin ama noloshoodu ay tabanayso laga helo masiixa markiina ugu dambaysay waxaannu tafaasiil ka bixinaynay aayaddii tobanaad markaasoo rasuul bawlos uu inagu lahaa oo waxaad huwateen dabeecaddii cusbayd taas oo la cusboonaysiinayo aqoon sida ay tahay u ekaanta kan iyada abuuray waa hadal culus oo aan ciyaar lagu fahmi karin waana aayad ay tahay inaan tafaasiil buuxda idinka siinno rasuul bawlos wuxuu leeyahay waxaad huwataan dabeecaddii cusbayd haddaba markii aad u fiirsato cilminafsi ahaan aayaddan ayaad ogaanaysaa in markii wixii gaboobay laga tago inaan wax cusub qaadan karno ha yeeshee waa run xitaa in rumaystayaasha ay heli karaan awoodda ruuxa quduuska ah taasoo beddelaysa wixii hore oo iyaduna u noqonaysa qofka masiixa rumaystay wax cusub waxaa markaasi taasi uu raacinayaa oo uu leeyahay taas oo loo cusboonaysiinayo aqoon sida ay tahay u ekaanta kan iyada abuuray markii aad huwataan dabeecaddii cusbeed ayaa taasu ay idiin noqonaysaa masiixa sidaas aawadeed kiniisaddu waxay awoodaysaa inay wakiil uga noqoto dunidan haddaan meeriska cutubka saddexaad halkii idinka sii wado ayaan iminka eegayaa baalka saddex boqol afar iyo konton ee ahdiga cusub cutubka saddexaad aayadda kow iyo tobanaad waxaana qoran sida tan halkaas ma jiri karaan griig ama yuhuud mid gudan ama mid buryo qab ah reer barbari ama reer iskutrees addoon ama xor laakiin masiixu waa wax walba oo wax walba wuu ku jiraa haddaba marka uu leeyahay berberiyiin ayuu rasuul bawlos ka hadlayaa dadka aan yuhuudda ahayn iyo weliba kuwa aan giriigta ahayn waxaase uu ka hadlay qolo kale oo aynaan horay ugu soo maqal kitaabka quduuska ah waana reer iskutrees waxaa la yidhi reer iskutrees waxay ahaayeen dadka dunida ugu cawaansan markii ay qabtaan cadowgooda madaxa ayay ka goyn jireen oo madaxii oo la qallajiyey ayay dhiigga cadowgooda ku shubanayaan oo way cabi jireen haddaba miyaad weligaa maqashay qolo kuwaasi ka cawaansan intaad noolayd weliba wakhtigii rasuul bawlos ayaa qaar ka mid ah cawaantaasi loo keenay ciise masiix oo way soo hanuuneen marka injiilku wuu faafay oo wuxuu qabtay waxyaabo aannu dadku samayn karin ama samayn kari lahayn oo qaar ka mid ah reer iskutrees waxay ka mid ahaayeen kiniisadda reer kolosai waxaa haddaba safarrada wacdisku ay gaareen maalmihii rasuul bawlos ilaa iyo iskutrees oo dad badan oo deegaannadaasi degganaana iimaanka yeeleen oo waxay ka mid noqdeen ururka rumaystayaasha oo ah kiniisadda masiixa iminkana rasuul bawlos wuxuu leeyahay masiixu waa wax walba oo wax walba wuu ku jiraa taasina waa wax aan wax loo dhigaa lahayn saaxiib waana wax aan la sharrixi karin masiixu waa sida magnad oo wada soo jiidanaya qolooyin kala duwan oo isaga ayaa lagu midoobayaa haddaba masiixu waa soo jiidanayaa dadka oo dhan iyadoo aan la eegaynin qabaa'ilada kala duwan ee ay ka kooban yihiin iyo shisheeyanimadooda innaga oo dhanna isagaynu mid ku nahay haddaba waxaad xusuusataa inaan haatan ku jirno qaybta ficilka ah ee warqaddan reer kolosai waxaannu qaybtii hore ku soo aragnay in masiixu u yahay madaxa kiniisadda iyo mid ilaah kaamilay rumaystuhuna wuxuu ku kaamilmayaa masiixa waxaanan ogaanaynaa haddii aynu warqaddan dhuuxno in aynu u baahannahay oo keliya masiixa laakiin aynan u baahnayn caadada iyo filosofiyadda dadka waayo waxaynu la sara kacnay masiixa oo waa inaynu baarno oo keliya ama doon doonno waxyaalaha sare waana ciise masiix oo isagu fadhiya gacanta midig ee ilaah aayadda laba iyo tobanaad waxaannu ku arki doonnaa sida loogu baahan yahay inaan u hagaajinno xidhiirka inaga dhexeeya welibana aayadaha siddeed iyo toban ilaa kow iyo labaatan ayaa waxay inoo sheegayaan ama ka hadlayaan sida loogu baahan yahay inaynu guryaheenna u daahirinno nolosha masiixinimada waa inaad ku noolaato buuxnaanta masiixa markii aynu guriga joogno iyo markii aynu goobta shaqada joogno iyo markii aynu bulshada inteeda kale la joogno rasuul bawlos wuxuu meesha ka saarayaa oo uu burburinayaa dabeecadihii hore ee qofka iminkana wuxuu si tafatiran uga hadlayaa dabeecadda cusub ee qofka masiixiga ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosai cutubka saddexaad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan haddaba sidaas daraaddeed idinku sida kuwa ilaah doortay oo quduus ah oo la jecel yahay huwada qalbi leh naxariis iyo roonaan iyo is-hoosaysiin iyo qaboobannaan iyo dulqaadasho haddaba marka la leeyahay kuwa ilaah doortay ayaa taasu ay keenaysaa dood fara badan marka la doonayo in la ishaaro kuwa ay yihiin kuwaas la doortay waxaase xaqiiqo ah haddii aad masiixa ku kalsoon tahay waxaad leedahay dabeecadda cusub oo waxaad ka mid tahay kuwa ilaah doortay haddii waxyaalaha rasuul bawlos uu ka hadlay sida inaad leedahay qalbi naxariis leh iyo roonaan iyo is-hoosaysiin iyo qaboobaan iyo dulqaadasho marka ninna kuguma odhan doono ama kuguma odhan karo kuwa la doortay ma ahid kuwa ilaah doortay waxay huwan yihiin had iyo jeer xaqnimada masiixa waxyaalaha rasuul bawlos inta uu inoogu sheegayo inaan huwanno waxa weeye midhaha ruuxa quduuska ah kuwaasoo aynan soo saari karin innaga qudheenna haddii aynan lahayn ruuxa quduuska ah ee nolosheenna ka dhex shaqaynaya inkastoo haddaba aynu masiixa ku jirno ayaa haddaba mararka qaarkood aynu dembi falnaa waxaanan markaasi dhegaystayaal u baahannahay inaan xusuusanno wiilkii wixiisii khasaariyey iyo sidii aabbuhu uu u soo marxabeeyey markii uu gurigii aabbihiis ku soo noqday qofkii ilaah ka cabsada ee dembi aawadii baadi noqda ayaa ugu dambaynta waxaa qasab ah isla sidii wiilkii wixiisii khasaariyeyba uu sameeyey inaan ku soo noqonno masiixa oo markii aynu dembiyadeenna ka soo noqonno kol dambe ilduufi mayno oo waxaannu had iyo jeerba la joogaynaa masiixa waxaa kaloo rasuul bawlos uu leeyahay huwada qalbi naxariis leh wuxuuna ula jeedaa inaan noqonno kuwa dadka u diirnaxa haddaba bal eeg sida dunidanu ay tahay waxaad eegtaa sida ay u qalloocan tahay iyo sida wax waliba ay loolan ugu jiraan inkastoo weliba aynu tartan ku jirno oo wakhtiguna adag yahay ayaa laynaga doonayaa inaan xusuusanno dadka kale iyo masaakiinta aan waxba haysanin oo ma ahan inaan nafteenna iyo tan ubadkeenna iyo tan waalidkeen oo keliya eegno laakiin waa inaan il raxmad leh ku eegno masaakiinta aan wax ay cunaan haysanin waxaa kaloo uu leeyahay waa inaad huwataan is-hoosaysiin waana degganaan weliba degganaantaada ama is-hoosaysiintaada looma fasiran karo itaaldarro waxaad ogaataa in halkan uu rasuul bawlos ku adkaynayo in xagga maanka layska hoosaysiiyo ama laga degganaado waxaa kaloo ay ka micno tahay in xagga ruuxana layska hoosaysiiyo oo aan la kibrin wuxuu kaloo ka hadlay dulqaadasho oo giriig ahaan noqonaysa makrothumiya oo noqonaysa u adkaysashada silaca iyo rafaadka marka ay sidaasi tahay waxaa la doonayaa inaynu u dulqaadanno waxyaalaha ay saaxiibadayo inagu samaynayaan iyo qaldaadka iyaga ka dhaca welibana ma ahan inaynu eed dusha uga tuurno mar kasta oo waxa ay samaynayaan innaga ayaan inala wanaagsanayn haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno baalka saddex boqol shan iyo konton ee ahdiga cusub cutubka saddexaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaa qoran sida tan midkiinba midka kale ha u dulqaato oo ha cafiyo haddii mid uu ka cabanayo mid kale xataa sida rabbiguba idin cafiyey idinkuna sidaas oo kale yeela muranka iyo doodda dhex mara dadka isku dhow ee masiixiyiinta ah ayaan la doonaynin waana in laga dheeraado inta la kari karo maxaannu haddaba ka yeelaynaa xaalka ceenkaas oo kale ah haddaba wuxuu rasuul bawlos iminka leeyahay xataa sida rabbiguba idin cafiyey idinkuna sidaas oo kale yeela waxaa haddaba loola jeedaa inaynu iska dhaadhicinno wixii qalad ah iyadoo nin waliba aannu isa sarraysiinaynin si markaa xaalkii ina hor yaallay aannu xal ugu helno maadaama haatan uu masiixu ina wada cafiyey inagu adkaan mayso inaan innaguna cafinno cid waliba ee inaga caraysiisa ama ina xumaysa maadaama waxyaalihii ugu darnaa uu masiixu cafiyey waa dembiyadayadii miyaynaan haddaba dadka u cafiyi karin xumaatooyinka ay inagu sameeyaan looma jeedo qof mar waliba xumaato kugu samaynaya waxaase loola jeedaa qof mar wax ina yeela oo aynu kala tagno haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosai cutubka saddexaad aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban waxaa qoran sida tan oo waxyaalahaasi oo dhan waxaad ka dul huwataan jacayl kaas oo ah xidhiirka kaamilnimada oo nabadda masiixuna ha ku taliso qalbiyadiinna taas oo laysugu kinyeeray isku jir keliya oo mahadnaqayaal ahaada haddaba marka la leeyahay jacayl ayay u dhigmaysaa oo kale in laysku samafalo ama ixsaan laysku sameeyo waxaana aayadda labaad laysugu keenay laba eray oo ka mid ah midhaha ruuxa quduuska ah waana jacayl iyo nabad marka la leeyahay ha ku taliso ayaa loola jeedaa ha idinku dhexdhexaadiso ama xal iyo maaraynba in laga helo ruuxa quduuska ah haddaannu horay idinku sii wadno meeriska kitaabka ayaan iminkana eegaynaa baalka saddex boqol shan iyo konton ee axdiga cusub cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo erayga masiixu ha idinku jiro si badan xagga xikmadda oo dhan idinkoo wax isbaraya oo isku waaninaya zabuuro iyo heese ammaan ah iyo gabayo xagga ruuxa ah idinkoo ilaah ugu gabyaya nimcada qalbiyadiinna ku jirta haddaba waxaad isweyddiin kartaan waa maxay ereyga masiixa ereyga masiixa waa kan ku qoran injiilka sida yooxanaa u qoray cutubka shan iyo tobanaad aayadda saddexaad markaasoo uu lahaa durbadiiba waa nadiifsan tihiin hadalkii aan idinkula hadlay aawadeed haddaba marka kale ee uu leeyahay oo ereyga masiixu ha idinku jiro ayaa taasu ay noqonaysaa in garashada masiixa reerka lagu dhaqo oo waa inaynu aad iyo aad u garanaynaa hadallada ilaah waxaana la doonayaa inaannu wax isku barno oon isku dhiirra gelinno zabuurrado iyo heeso alla ammaan ah waxaanan u gabyaynaa rabbiga iyadoo qalbigeennu uu faraxsan yahay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno iminka warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosai cutubka saddexaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo wax alla wixii aad ku samaysaan hadal ama shuqulba magaca rabbi ciise ku wada sameeya oo ilaaha aabbaha ah ugu mahadnaqa meeshaan qaynuun baa laynagu siinayaa oo waxaa la leeyahay wax walba magaca ciise ku wada sameeya iyadoo weliba lagu mahadnaqaya aabbaha waxaanan iminka soo gaarnay haddaba maaddada ku saabsan quduusnimada guriga waxaa markaasi haatan rasuul bawlos uu ka hadlayaa quduusnimada guriga wuxuuna halkan ku qaadaadhigayaa isla arrinkii uu horay ugu soo qaadaadhigay warqaddiisii reer efesos waxaana loo sheegay masiixiyiinta in ruuxu uu ka buuxsamo warqaddan reer kolosai wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad nimcada qalbiyadiinna ku jirta waxay haddaba ka micno tahay in ruuxu uu inaga buuxsamo waxay ka micno tahay haddaan idinka jawaabo su'aashaasi in ereyga ciise masiix uu idinka buuxsamo hadallada ilaah waxaa kiciya ruuxa quduuska ah haddii hadallada ilaah ay niyaddiinna ka buuxsamaan waxaa idinka buuxsamaya ruuxa ilaah haddaba anigu ma rumaysni in ruuxa quduuska ah uu idinka buuxsamayo ama aad masiixa u adeegi karaysaan ilaa aqoonta iyo xikmadda ilaah ay idinka buuxsanto mooyaane waxaana rasuul bawlos uu leeyahay hadalka masiixu ha idinku jiro si badan xagga ruuxa haatan haddii hadallada masiixa ay idinku badan yihiin noloshiinna ayay ka dhex shaqaynayaan waxayna saamayn weyn ku yeelanaysaa guryihiinna ama hooygiinna haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa baalka saddex boqol shan iyo konton ee axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosai cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qoran sida tan dumar yahow nimankiinna ka dambeeya sida ay ugu habboon tahay xagga rabbiga waxaa haddaba halkan aynu ku arkaynaa sida rasuul bawlos ay uga go'nayd in guryaha masiixiyiinta ay nabadi ka jirto iyo weliba kala dambayn iyo nidaam haweenay waliba waxay arkaysaa faa'iidada ay leedahay haddii ninkeeda ay ka dambayso iyo sida reerku uu u degganaanayo oo carruurtuna ay wax u baranayaan ay u noqonayaan waddaniyiin sharaf leh weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubkan waxaanan eegaynaa haatan warqaddii rasuul bawlos ugu qoray dadka reer kolosay cutubka saddexaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa kow iyo labaatan waxaana qoran sida tan nimankow idinkuna afooyinkiinna jeclaada oo ha ku qaraaroobina carruurtooy waalidkiin wax kastaba ku addeeca waayo taasu waa ka farxisaa rabbiga aabbayaashow carruurtiinna ha ka cadhaysiinina yayan qalbijebine raggana waxaa laga doonayaa inay afooyinkooda jeclaadaan waana kuwa afooyinkoodu ka dambeeyaan waayo ma ahan in haweenku ay reerka hoggaamiyaan waase ragga kuwa wax hoggaaminaya waxaase la doonayaa in guriga uu leeyahay nidaam iyo kala dambayn si wax waliba ay si habsami leh ugu socdaan carruurtana waxaa loo sheegayaa inay addeecaan waalidkood oo ay xushmeeyaan iyaga inta ay nool yihiin oo dhan welibana carruurta waa in loo oggolaado waxyaabaha qaar ee ay xaq u leeyihiin marka ay korayaan kamana dhigna in kuwa guursaday oo baaluqay mar waliba ay canaan u hoos yimaadaan waalidkood mar haddii ay koraan waa in la siiyo xorriyad ay reerahooda ku dhaqdaan marka la leeyahay aabbayaashow carruurtiinna ha ka cadhaysiinina ayaan arkaynaa intaasu ay leedahay ahmiyad weyn oo ku aadan sida waalidka ay u barbaarinayaan ubadkooda waxaa jira waxyaabo uu ninka dhallinyarada ahi kaga quman yahay waalidka iyo waxyaalo ay waalidka ku quman yihiin ha yeeshee mas-uuliyadda waalidku waa inuu dhallaankiisa ku abaabiyo nidaam iyo asluub iyo habsami u socod markay joogto la noolaanshaha bulshaweynta beeshiisa waxaana kitaabka maahmaahyada laynoogu sheegayaa in hadba sida aynu u abaabinno dhallaankayaga ay ugu dambaynta keenayso natiijo quman ama mid qaldan haddaan soo xiganno isla kitaabkaasi maahmaahyada ayaa waxaa ku qoran cutubka laba iyo labaatanaad aayadda lixaad ee baalka siddeed boqol saddex iyo konton ee axdigii hore sida tan ilmo u rabee siduu ku socon lahaa oo isna xataa markuu gaboobo kama leexan doono iminka haddaba rasuul bawlos wuxuu soo aadayaa goobaha shaqada iyo sida laynaga doonayo inaan quduus u ahaanno markii howl laynoo xil saaray aynu samaynayno wuxuu ka hadlayaa xidhiirka shaqada iyo xidhiirka ka dhaxeeya hawsha aad qabanayso iyo lacagta aad ku helayso wixii aad qabatay wuxuuna rasuul bawlos leeyahay sida ku qoran cutubka saddexaad aayadda laba iyo labaatanaad sida tan addoommadow wax kastaba ku addeeca kuwa xagga jidhka sayiidyadiinna ah hana ahaanina kuwa markii loo jeedo oo keliya shaqeeya sida kuwa dadka ka farxiya laakiinse ku adeega qalbi daacad ah idinkoo rabbiga ka cabsanaya waxaa rasuul bawlos uu leeyahay ha ahaanina kuwa markii loo jeedo oo keliya shaqeeya haddaba waxaa jira kuwa ay la tahay in howsha rabbiga lagu qasbayo oo waxay la tahay inkastoo aanay doonaynin in haddana cabsida rabbiga ay waxyaalaha ay samaynayaan ay ku samaynayaan ha yeeshee kuwaasoo kale waa caajisiin ninnana ma qasbin laakiin isaga unbay la noqotay in la qasbayo haddaba haddii aadan howlaha aad u qabanayso ilaah iyo dadka aadan ku faraxsanayn waxba ha samaynin oo isaga tag bawlos wuxuu aaminsanaa in lays cafiyo iyo in nolosha masiixinimada si fudud loo qaato iyadoo weliba aan la adkaynaynin qaynuunnada masiixa ee lagu qotomiyey jacaylka wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer filiboy cutubka saddexaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban ee baalka saddex boqol sagaal iyo afartan ee axdiga cusub sida tan walaalayaalow anigu ku tirin maayo inaan anigu qudhaydu weli qabsaday laakiinse wax keliya yaan samaynayaa waxyaalihii iga dambeeyey intaan iloobo ayaan waxaan laacayaa waxyaalaha iga horreeya anigu waxaan dadaal ugu roorayaa xagga goolka iyo ilaa abaalgudka yeerniinta sare oo ilaah oo ah xagga ciise masiix haddaba rasuul bawlos sidaas fudud ayuu u qaatay nolosha masiixinimada oo waxba adkayn maayo si masiixinimadu u ahaato wax culus waxaanan arkaynaa in indhihiisa maankiisa niyaddiisa iyo dareenkiisa oo dhan uu u jeediyey masiixa wuxuu kaloo haddaba leeyahay sida ku qoran warqaddan reer kolosai oo aynu iminka baranayno cutubka saddexaad aayadda laba iyo labaatanaad sida tan laakiinse ku adeega qalbi daacad ah idinkoo rabbiga ka cabsanaya fikradda oo gudbinayana waxa weeye inaan dadka madaxda ah laga cabsan laakiinse ku adeega qalbi daacad ah idinkoo rabbiga ka cabsanaya fikradda uu gudbinayana waxa weeye inaan dadka madaxda ah laga cabsan laakiin ilaah laga cabsado weli waxaannu ku guda jirnaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosai cutubka saddexaad aayadda saddex iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan wax alla wixii aad samaysaanba xagga qalbiga ka sameeya sidii idinkoo rabbiga u samaynaya oo aan dad aawadiis u samaynayn marka haddaba rasuul bawlos uu leeyahay xagga qalbiga ka sameeya ayuu ula jeedaa in hawsha si kal iyo laab ah loo sameeyo inkastoo ay jiraan ama aynu leennahay walaalaha ruuxa haddana waa inaynu lahaanno kuwa xagga hawsha aynu walaalo ka noqonno haddaba marka ay joogto u adeegidda ilaah ayaa waxaa lagaa doonayaa inaadan waxba ku samaynin gunuunac iyo murun waxaa lagaa doonayaa wax alla wixii aad masiixa u samaynayso inaad qalbi wanaagsan ku samayso weliba haddii aadan wehelnimada ku imaanaynin si farxad leh ayaa waxaa habboon inaadan imaanin gebigeedba isagoo faallada sii wata ayaa rasuul bawlos uu leeyahay sidii idinka oo u samaynaya rabbiga aawadiis oo aan dad u samaynayn haddaba wax kasta ee aynu samayno waa in rabbiga loo sameeyo mase ahan dad aawadiis la dooni maayo haddaba inaynu noqonno kuwo dadka oo keliya ammaan ka suga ama ka filanaya masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarriyow masiixow salug laqwi halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin